بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقن سيال همين فايلن ميل البيس نقدنا حقنا وهذا برنامج كورن كوارسنا وهمين والبيس كبرتا إذا عاد ورسنا مقالة تبايدبو دقن سيال همين ما خميس باي تجمعنا هو إذا إتو تارك دي كيد انت tumeeshanta bilac waaslammadu kun iyo tumi sagaalka qodobada shalgadiisa barnaamijka kulunku warsanna unimadu khiyaaray walibaa ku mid ah taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan yaa weliba usaamar usa kurugaya ciidamada inta badan yuniform laanyiyin iyo goryaalka qaadayan gudaha magaalada baydhabo barnaamijka siinkaayna dhugun siyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna unimadu weliba ku mid ahaa xildhibaan cabdirashiid hidig oo ku mid ah musharaxiinta maamulka jubbaland iyo weliba usu ku hadalay xildhibaanada kismaayo lkdhaari aanaseo iyo xulud oo dhang musharaxiinta ku horjeeda madawynaha dowladgoleedka maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe welibana magaalada kismaayo iyo galaya jahwareer siyaasadeeda barnaamijka siinkaani dhugun siyaala magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland weliba deeraya hogayaha qaramada midoobay ee qaabilsan arrimaha soomaaliya welibana sukulo la qaadaya madawynaha maamulka jubbaland axmed midoobe iyo taasoo kale musharaxiinta maamulka jubbaland welibana doorashada maamulka jubbaland la ku warmaayay ini reed lendheke haddaba sababtameeta dhugun siyaala barnaamijka siinkaaya gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha raabta ee golaha shacabka xukuumadda federaalka soomaaliya xaawe yuusuf axmed iyo weliba iyo ku hadalaya dood wadaag lanqowade hanraabta ku nool magaalada muqdisho welibana iyo sheegtay inay doodasiya ku saabsan ay tiyaysadaen dhalinyara ilaaya sacadiyadda dhanjeysada u hanraabta soomaaliyeed wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba usina geega horseedaya guddiga qorsheynta ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba maya kula kulami dhugun si alla barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oonimada akhyaare haddii laara weliba ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan alkhayre iyo weliba usiina booqdaya askarta ku dhaawacantay dagaalkii shalay ku dhihi deegaanka awdiigle ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka sinkayna dhugun siyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oonimada weliba ku mid aha mas-uuliyiinta shirkadda diyaaradaha ku shaqeeya sajka iyo weliba iyona beenayana inay injirna xujay soomaaliyeed oo lukurooji hajka iyo oona sheegeen inay sanadku hajka usaaya sanadka inkafaylaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulunku warsanna unimadu siinkaaya kheeraya barnaamijka oo kuwaliba asaaray waan siinadira sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakudeerta weliba imaamudu doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nolodaratan weliba hawada sinkara hamiin fayn hamiinimo jimcayo u dhugunsyaalah taarigdiya kee danto tumi shanta bilo agoos lamada kun iyo tumi sagaalka barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashkabo iyo hasaari waana siinadaraysiyo doon dhugunsiyaal jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha booliiska koonfur galbeed ee soomaaliya oo geegisa marisa la hadalaya warbaahinta warsan iyo weliba uuse sheegaya in laku bilaabo sacdoon lang arag korno gudaha magaalada baydhabo askari unwedena tuutuga dowladda walibana uuse sheegaya taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya in inta badan askarta booliiska iyo uniformland iyo isku wareegayaan gudaha magaalada baydhabo taasna uuse ku sheegay taliyaha in dhibaato badan iyo kuqaban shacabka ku nool gudaha magaalada baydhabo haddaba taliyaha maruuse waraysi si waryaheena mahudiin xusni iyo weliba uuse ku jawaabay
waxaan bulshada la wadaagayaa amar ka soo baxay guddiga nabadgelyada gobolka laamaha amniga laamaha amniga amar ka soo baxay laga bilaabo saacadda beri subxi ah beri subxi waaga markuu baryo laga bilaabo wixii ka dambeeya nin qof qof aan ciidan ayn oo qori wato magaalada baydhabo laguma arki karo haddii la arko ciidamada qorigaas waa qaadayaan mana laga daba imaan doono ciddii ka daba timaadana lama siin doono intaa waxaa ii dheer qodobkaas dad askara oo ciidan sheeganayo oo dhar carabi ah wato oo magaalada gudaheeda socdo oo qorigiina wato haddii la arkana waa laga qaadaya waana dembiina waa la lexinaya qorigana waa laga qaadaya saas rabaa inaan bulshada reer baydhaba la wadaago maxaa keenay amarkan intaan la eg in hadda guddiga nabadgelyadu ay soo saaraan
waxaa keenay dhibaatadii isku dhaci iyo dilalkii foosha xumaa oo qabiilka iyo burcadnimada yaa nagu soo noqday dii qabiilna waa dhacay sidaad la socotid burcadayna waa timid si ay arrintaas looga hortago ama looga daba tago ayaa arrintaas keentay amar bixintaas
waayahay marka ma ma moodaa in amarkan aad la soo daahdeen oo horey la idinka rabay
aad iyo aad hawlo kale unbaan ku mashquulsanayn inaan la soo daanay u eg tahay balse kama daayina wax un baan ku jirnay wixii naga soo baxaya taas ah waana la fulinayaa ilaahay idantii waxaan la soconaa marar badan in la isku dayay in eh, qof dharka ciidanka wadan in magaalada hub ku dhex sidan karin horeya loogu daalay maxaad isleedahay hadda u- amarkan wuu soo kordhinaya nafteedii baan taagana insha allah waana la fulinayaa kan
عامل جنرال فرنجر أروضة أبقليوك حفيسة إي إلو إي الآمن abshir sida iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general فرنجر baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi إلا ولي جيلا أور كان أنفونا على وريد إبسي بأرلادن لينك أرقنا أريتي أذا عندك صوبة مدي أولوسيا اسمه تلون هاتو إريتونك بهانة أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لما برواها أردا كان إيصوي أروو الآمن مدو هنقو إذيك alaab originaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin era
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaan ku guda jirnaa weliba hawdasiin kale hamiin fayn barnaamijka kulanku warsan waa cabdirashiirash kabo yaasaari waan siini diraysaa akheeray jahwareer siyaasadeed ayaa weliba ku teegana magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland iyadoona magaalada kismaayo geega deeri een xogayaha qaramada midoobay inqaabilsan arrimaha soomaaliya james soam welibana usoo kulan qaadaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo saasoo kale musharaxiintan tartama xilka madaxtane ee maamulka jubbaland kulunka markiusa la qaaday axmed midoobe weliba ayuu islaaf gordana in reedlan dhika doorashada madaxtane ee maamulka jubbaland si ay musharaxiinta kale iyo in iska diyaariyaan doorashada madaxtane ee maamulka jubbaland weliba hadda ku dareere isbedel badan oo keedan dhinig iyo siyaasadda ee musharaxiinta qaarshanayo sheegahayaan inay marnayo oo aqbali doona inay reedan dhika doorashada madaxtane ee maamulkaasi jubbaland oo likwada dhowaa inay ku dhiiday magaalada kismaayo haddaba si faahfaahin dheeradan ku ogaana weliba qato teleefonka idaacadda warsanan uu ku weydiiyaa wariyahna maxamed axmed fiqi oo si toosa idaa magaalada kismaayo u sada onrooga
saxad cabdiraxiim idaacadda warsha magaalada kismaayo sidaas sheegtaba waxaa ka jira isjijiin siyaasadeed oo u badan maamulka iyo weliba doorashada xilliga la filayo cabdirashiid haye balla eh, wafdi uu hogaaminayo een, ah, xogayaha qaramada midoobey ayaa soo gaaray magaalada kismaayo xaaladooda intay marayaan cabdirashiid waad mahadsan tahay marka hore magaalada kismaayo xaaladeedu way degan tahay waxaa ka jira labadii maalmood ee u dambeysay in guddi doorasho ay laba maamul ama laba dhinac kala dhistaan marka la eego dhanka maamulka madaxweyne axmed maxamed islaam waxa uu magacaabay guddi doorasho kuwaasi oo loogu talagalay in hanaanka doorashada ama habraaca doorashada ay sameeyaan midda kale midowga musharaxiinta isku duldoonka waa nimanka diidiiday naqaanta u socdeen marka waxay ku midoobeen doorashada jubbaland waxay gaarayaan ilaa kow iyo toban xubnood waxay ka dhigteen doorasho guddigaas oo loogu magac daray badbaadinta jubbaland iyo doorashooyinkeeda marka gabi ahaanba guddooyin baarlamaanadii waa la soo xulay maalintii shalay aheed ayaa magaalada lagaga dhaariyey labada baarlamaanba ugu dambeyntiina maanta waxaa yimid jemin jemis suwan ninka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya wuxuu kulan la qaatay midowda musharaxiinta isbeddeldoonka jubbaland iyo weliba maamulka jubbaland oo ugu horreeya madaxweyne axmed maxamed islaam kulamada ayaa ka kala dhacay ereborka magaalada kismaayo xarun ku dhow oo ay leedahay u-n-ka iyo guriga martida ee jubbaland ee madaxweyne axmed maxamed islaam halkaas uu kula kulmay marka labadii kulanba way soo dhammaadeen oo waxaa lagu maqaanahay in kulamada kadib ay soo baxayaan in doorashada jubbaland ay dib u dhigakataa bishii waayo n waxaan soo gaarayaa in qodobadii ka soo baxay kulamadaasi axmed midoobe uu diiday marka maxaa ka jira arrinta cabdirashiid madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe kulanku waxa uu ku qanciyey in guddiga doorashada dib loo farageliyo hanaanka habraaca doorashadana lagu laabto waxaa lagu maqaanaa axmedoobe inuu dhahay maanta ma lihi in aan guddigaasi faragelin ku samayno oo ayaga ay u madax banaan yihiin islaan waxa uu la kulmi doonaa guddiga doorashada jubbaland faraxa axmed madoobe ama dhanka axmed madoobe halka isbedeldoonka jubbaland oo la kulma xoogo ku dhidhan waa haddaan la hadalna ama mas-uuliyiin isbedeldoonka kamid aan la hadalnana ay noo xaqiijiyeen inay suuragal tahay in doorashada jubbaland muddo laba bilooda dib ay u dhacdo islamarkaasina wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ninka lagu magacaabo cabdirashiid jalam uu sii hayni kara xilka madaxweynaha islamarkaasina maamulka lagu soo dhisi doono laba bilood kadib doorashada taas oo ka dhigan in bisha sabnaad oo kale doorashada ay dhici doonto cabdirashiid waayahay marka doorashada madaxtinime waxaan la soconaa in jahwareer siyaasadeed ay dhelisay marka n hadda marka u- u- arrinta waxay u egtahay miya in ay dib dhoo dhigi karto doorashada madaxtinime ee jubbaland
saan ku sheegay waktigan waxaa la socday saraakiil ciidamada amisom ah kuwaas oo horey axmed maxamed islaan madaxweynaha jubbaland uu hadal ooga diiday weliba ay doonayeen inay door ku lahaadaan doorashada maadaama mas-uuliyiinta ka socda dowladda federaalka soomaaliya halkan la geliyey marka laga reebo xubno mucaarad ah ama oo baarlamaanka federaalka u badan marka inta badan waxaa dhacaysa in doorashadan ay ahayd mid dhinac karar ah maamulkana uu doonayay inuu qaab u maamulo xubno doorashada hunguri ka hayay ama musharaxiin ahaana ay doonayeen inay noqoto wax la wada leeyahay taasi ayaa waxay keenaysaa markii in iswaan uu maanta yimaado magaalada kismaayo arrimaha doorashooyinka laga wada hadlo faraha aan helaynana arrimahaas ay sheegayaan in doorashada dib u dhacday aad looga cabsi qabo cabdishido marka ka waran isbedel doonka musharaxiinta madaxtinimada jubbaland marka ayaga diyaar ma u yihiin in doorashada dib loo dhigo sidaan ku sheegaba waxaa meesha jiray laba maamulo oo dhanka baarlamaanada ah asaasi oo magaalada lagu wada dhaariyey maalintii shalay ahayd midna maalintii ka horreysa la dhaariyey midna maalintii shalay ahayd la dhaariyey marka wax walba waxay ku qasban yihiin inay raacaan roolka lagu midayn doono labada baarlamaan si looga baaqsado in laba baarlamaan magaalada ay ka kala arrimiyaan ama laba madaxweyne magaalada lagu soo doorto marka musharaxiinta mar walba waxay doorbidayaan in doorasho xor iyo xalaal la qabto waqtiga doonta qaadato in doorashadaasi ay noqoto mid aan dhinac karrada ahayn oo dadka ay u siman yihiin magaalada sidaa warka jir waxaa jira boorar la dejiyo oo ciribka axmed madoobe ama darafka axmed madoobe kale ay dejisanayaan musharaxiinta kalena looma ogola in musharaxiin boorarkooda lagu dejiyo magaalada ama sawirradooda magaalada lagu dhex arko marka taas ayaa keenaysa in baashaan loo sineen waayahay marka ugu dambeyntii e, ka waran maadaama e, e, jahwareer siyaasadeed uu ka socdo magaalada kismaayo n ka waran shacabka siday u dareemayaan dhaqdhaqaagaasi isbedelka e, ka- ka socda magaalada
nin walba inta badan marka laga soo tago siyaasiyiinta jawiga guud ee magaalada waa degan yahay amniga aad buu qurux badan yahay xaalada amnigana lama ammaanka ayaa sugayaan marka amni ahaan way wanaagsan tahay magaalada waxaana gabi ahaanba jirin wax cabsi dhanka amniga oo kale ama jiraan laakiin doorashada ayaa shaki laga qabaa in ay tafaraaqu fara badan dhaliso maadaama musharaxiinta qaar ay ku qanacsaneen qaabka ay sudaan socdaan halka labada baarlamaan ay suuragelin karto in laba madaxweyne magaalada lagu doorto marka inta badan jooga hadda waa wanaagsan yahay amniguna aad buu u baahan yahay
waraashaan kaaminduloysige
een moorikadaayi osoba liinguuriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow isku halma eh saxaab company sbert bartis caarabiyaha bulshooyi ogaala onlanki haaye elbiyewa orore abaarlanki galona meel aarin ewan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeerbaar
waayahay dhegeystayaal qaybogahay hore barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa waliba hooda singila hamiin faylaan khiyaaray intee maamulka jubbaland kubana xildhibaan cabdirashiid xidig waliba uu sukumidaya musharaxiinta antartamaita xilka madatne ee maamulka jubbaland marasuu ku hadalay xildhibaanadii dhowaan laga dhaariyey magaalada kismaayo haanasayo iyo howldan musharaxiinta ka horjeeda madiinaha talada hadda sii degay axmed midoobe iyo waliba uusu sheegay inay hadda iyo diyaaringayeen inayo tartamanga islamarkaasna xildhibaanadaas iyo ku kala sooyanga inayo doorada doonaan ciddii hogaamiye lahayti hogaanka maamulka jubbaland haddaba waa ku xildhibaanka marusa bulshada ee usa taageerasa khudbadan jeedi iyo weliba usa hadalshay ku bilaaway
guddiga doorashada sharafta iyo qiimaha badan murashaxiinta odayaasha dhaqanka saxaafadda dadweynaha qaybihiisa kala duwan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan marka hore u ducayno una hambalyayno baarlamaanka cusub baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ee sida xaqa iyo xalaasha ku yimid soomaalidu waxay tidhaahdaa xalaal iftiin baa la qashaa baarlamaankan waxaa la dhaariyey duhur cad laakiin mugdi iyo habeen iyo luuq laguma dhaarin taas waxay caddaynaysaa inuu yahay baarlamaan bulshada ka yimid si sharaf iyo qiimole ku yimid si sharciga ku yimid waa u hambalyaynayaa guddoomiyaha ku meelgaarka ah ee baarlamaanka xildhibaan hore wasiir hore saaxiibka idhaay oo aan hubo inuu experiensi badan iyo khibrad badan u leeyahay sida baarlamaanka muddada yar ee guddoomiyaha la dooranaya isaga xilka kala wareegi doona iyo ku-xigeennadiisa inuu si fiican u hoggaamin doono anoo ku kalsoon waxaan rabaa shacabkeenna qiimaha leh inay isbarbar taagaan ugaasyadooda inay isbarbar taagaan ugaasyadu dadkii ay soo xuleen ee baarlamaanka ee hadda hortiinna fadhiya inaad isbarbar taagtaan dadka aad rabitaankiinna ku yimid idinna matali doona haddii alla yidhaahdo anigoo ku hadlaya afka murashaxiinta afka isbeddeldoonka waxaan haddii alla yidhaahdo gudageli doonnaa geeddi socodkii isbeddelka oo ka bilowday halkan u gudbi doona markii guddoonka la doorto in madaxweynihii la doorto markay intaasi inoo dhammaatana haddii alla yidhaahdo caasimad dambe oo kumeelgaara kuma shaqayn doono mudayadoo kooban intaan madaxweynaha ka dooranayno oo aan asbuucyo ka badnayn ama maalmo ka badnayn waxaynu tegi doonnaa haddii alla yidhaahdo caasimaddii rasmiga ahayd ee jubbaland ee boale waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa shacabka qiimaha badan isbeddeldoonku wuxuu ka soo bilowday geeddi dheer wuxuu soo maray xilli dheer wuxuu soo maray marxalado badan wuxuu soo maray xilli ashuur lagu addimo wuxuu soo maray xilli eerboodka laga soo lugeeyo wuxuu soo maray xilli guryaha la ysugu daato wuxuu soo maray xilli aan dariiqyada la mari karin oo makhaayadaha lagaga kaftami karin laakiin halgan iyo hawl kasta waxay leedahay geedi dheer dadka u adkaysaa ayaana caanaheeda maala waxaan idinku baaqayaa idiinna soo jeedinayaa inaad halkii ka sii waddaan sii dhiirataan sii xoogaysataan innagoo amnigeenna iyo midnimadeenna iyo walaaltinimadeenna gacmaha ku wada haysanoo ilaalinayna ujeeddada isbeddeldoonku waxaa weeye in dadkani ay u gudbaan nolosha maanta ay ku jiraan mid ka fiican inay helaan shaqooyin inay caafimaada dhakhtarrada ay meelaha kale u aadayaan cisbitaalladu ay degmo walba ka furan yihiin in iskuulladu ay ka furan yihiin in ciidammada jubbaland qaybahooda kala duwan ay helaan daryaal daryeel iyo sumcad iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhammaystiran ujeeddada isbeddeldoonku waxaa weeye carruurta kismaayo joogta ee iskuullada aadaysa inay la mid noqdaan oo ay xuquuqdaas oo kale helaan carruurta ku nool bu'aale jilib jamaame badhaadhe saabkow ee, xagar iyo inta u dhaxayso oo dhan dadka ku nooli waxaa la rabaa inay helaan xuquuqda dadka kismaayo jooga oo kale ay leeyihiin oo ay iskuulla aadaan oo caafimaad helaan oo waxbarasho helaan oo beeraha fashaan oo ay dib u helaan inay hawlahoodii qabsan karaan sax ma aha sax ma aha sharafna ma aha wax lagu faanana ma aha siddeed sano siddeed sano ciddii taqaanaa taqaanee sacmoojo iyo madhammaato dhexdoodaa lagu jiraa barwaaqaana ku jirnaa nabad baan haysannaa cirkii baa noo daayey geelii baa noo dhalay intaa inaan ku qanacno sax ma aha waxaan rabaa inaan haddaynu nahay isbeddel doon ujeeddadeennu caddahay inuu hebel madax noqdo ma aha waxaa sharaf noo ah murashaxiintu inay midaysan yihiinoo hortiinna fadhiyaan ujeeddaduna waxaa weeye in ay isbeddelkaa horseedaan innagoo isku wada duuban idinkana waxaan idiin dardaarmaynaa inaa isku duubnaataan golaha baarlamaanka cusub inuu isku duubnaado inuu gacmaha ishaysto hujuunka iyo sheekada iyo cagaj laga bilaabo saacaddan waxaa leedihin xasaanad ha lagu xidho ha lagu dilo ha lagu cagajugleeyo xasaanadaad leedahay xildhibaan hadda halkan fadhiyaa wuxuu lahaa steeshinkaa la iga yeedhaya askariga steeshinka kaaga yeedhaya laga bilaabo haddeer adaa xukuma hadduu sharciga yaqaan waxaan caalamka caalamka iyo cid walba u sheegaynaa in dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta hadday yihiin guddiga doorashada hadday yihiin golihii isbeddelka hadday eh, golihii badbaadada hadday yihiin eh, xildhibaanada mas-uuliyaddooda iyo ammaankooda iyo sharaftooda in la ilaaliya cid kasta inay ilaaliso cid xoog iyo hanjabaad iyo cagajuglayn iyo tahdiid cid wax kaga qaadaysaa ma jirto cid xoog iyo qori iyo maxaanku idhaahdaa digdig dal ku haysanaysaana ma jirto dalkan waa la wada leeyahay nabad iyadoo la yahay oo walaalo la yahay baa la joogi karaa waxaa loo baahan yahay annagu aan doonaynaa dad sa'an oo kale ah oo bulshadu keentay halkaa inta la geeyo halkaana dhalan la dhigo in la yidhaahdo hebel hebel warqaddoo cad la siiyo qofka uu rabo uu ku qoro uu bakshadaa ku rido halkaa waxa ka soo baxa waa ku wada qancaynaa qofka intaa diiday xagguu u socdaa xagguuse ku noolaa inuusa xukumi saddex ikaan mid baan ka qaadanayaa annagu ma doonayno waxaan doonaynaa halkii kursi hal qof sida hadda dhacday oo kale intaa marka laga tago waa mahadsantin intaa marka laga tago jubbaland waa magaalo nabadeed waa magaalo midnimo ma aha magaalo lagu uruuriyo mucaaradka dowladda federaalka ah ma aha magaalo lagu casuumo mucaaradka dowladda federaalka laysugu yeedho ma aha meel laga dumiyo dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan waxay og yihiin inay jubbaland tahay dowlad goboleedkoodii dowladda federaalkaana ay tahay dowladdoodii federaalka ahayd intii kharribnayd ee cir iyo dhul iyo bad iyo iyo iyo kalluun iyo iyo macdanba iibsatay in lagu soo casuumo kismaayo oo la yidhaahda kaaleyna la dumiya dowladda federaalka ah shacabka reer jubbaland ma yeeli doonaan waxaan uga digaynaa kooxaha kooxaha faraha badan ee kala gedisan ee ku dhex jira doorashada jubbaland ee waraaqaha qoraya ee beenta ka shaqaynaya ee dayuuradaha soo raacaya iyagoo weliba ahaa kuwii shalay duminayey aan ka kari lahayn aan gacmaha ka haynay maanta isaga dhigaya inay wax u qabanayaan maantana inay dumiyaan bay rabaan oo dab ka dhex shidaan oo khilaaf ka dhex abuuraan shacabka jubbaland shacabka jubbaland wuxuu ka shaqaynayaa midnimo wuxuu ka shaqaynayaa wanaag wuxuu ka shaqaynayaa horumar waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa golaha baarlamaanka waxaa laydinka rabaa inaad guddoon macno la doorataan oo dhinaca kale sharciyadda marka la aado mar haddii baarlamentarian tahay shaqadu baarlamaan guddi shacabi ma maamulo saaxiibkay Ahm- eh, axmed aabi iyo tiilkiisu sharciga way yaqaanaan mar haddii baarlamaankii la soo xulay oo qofkii ugu da'weynaa uu fadhiistay kursiga waxay noqonayaan observer technically idinkala shaqaynaya waxaad u baahantihiin ba idinka caawinayaan guddi doorasho oo guddoonkaad iska dhex dooranaysaan kuwaasaa guddoonka maamuli doona markaas kadibna kuwaas ama kuwo kaleod bedesheen baa madaxweynaha maamuli doona shuruudaha madaxweynaha laydinka rabaa habraaca laydinka rabaa timetable-ka laydinka rabaa idinkoo wakhtiga ilaalinaya waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo maamulkeennii hadda wakhtigiisu dhammaanayey maanta bishu waa imisa berritay kaga eg tahay oo siddeed iyo tobanka augost ah, wixii ka dambeeya shan iyo tobanka augost ah shan iyo tobanka ogosta ayay kaga eg tahay maamulkeennii hore ay sii jireen wakhtigiisii intaa wixii ka dambeeya waxay ahaanayaan keertakar waxa la yidhaahdo haddaba waa keertakar macnaheedu waxa weeye waa sihayayaal taa macnaheedu waxay tahay cid kasta kursiga ay fadhido waxay sugaysaa qofkii ka bedeli lahaa kuraasta caalamku inay cidla noqdaan lama ogola qofku marka xataa lagaa helo kursiga waad sii fadhiyaysaa markaad ka kacdo waa in qofkii kala fadhiiso waa keertakar waxa loo yaqaana ama sii hayayaal laakiin waktigii wuu ka dhammaaday mandatekii ay haysteen wuu ka dhammaanayaa berrituu kaga egyahay madaxweynaha baarlamaanka mar horuu ka dhammaaday golaha wasiiraduna inta wasiirada kale loo soo dhisayo waa joogayaan sharciyan laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in shuruucda iyo sistamka dalka haddii la diiday beeshii caalamka oo la diiday dawladdii federaalka ahayd oo la diiday hay-adihii kale ee caalamiga ama igad ha noqoto ama african union ha noqoto oo shacabkii soomaaliyeed ee reer jubbaland la diiday oo odayaashii dhaqanka la diiday oo murashaxiintii la diiday oo dadkii maxaanku idhahdaa bulshada aa la diiday xaggee loo socdaa bal weydiiye xaggee u socdaa
asalaamu calaykum وعليكم السلام وريا ina aaytahay mayin aaytama ما كسكين أي محل تنسى وريا والله أدينا قلباتين أن أبوكسنا هن كلي كران هاو كيل جبي dastay آه أنا كان على بدوه kan andhuwada iyo jaamacadan fade يا رانا مي والك برتي ما ay sidee wada ما شاء الله walaalow may kuwar sideeha Mm.
jib baada gaada أمم jaamacad layliley أمم jiine baada galla أمم jaamacad layliley أمم an waa bijamowey أمم jaamacad oo may bay dhow jabilaagtee أنا جيت سكين تلمامه intamaan horta jaguu inskwelo jaahin inskwelo Aye.
jagnin inskriday waa in jahwareerday haye onaga we jaamacadda balasma yajf haye jaamacadda balasma wal bariime ew bariid بربر توي ما إيه Haye.
سيدي ولا برسوها آه.
بلاش ما إيه Haye.
هاني هورا ها بر ما ده بريد. ها.
هانكلا بر ما ده Haye.
ولا يورا ها.
ما ده anteen bahaya ما عقوق اللي ملبن بام
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadaratan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashkabo ayaa saaray waana siina dereysa ay akhriyaraya gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha harraabta ee golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xaawe yuusuf axmed iyo weliba iyo ku hadalaya dood wadaagga lunqoowaday harraabta ku nool magaalada muqdisho welibana ay sheegday inay doodasay ee ku saabsanayd sidii dhalinyara ilaahiya tacadiyadda anta badan injeysida waa harraabta soomaaliyeed haddaba waato gudoomiyaha maraya shirjalaad ee qobatay magaalada muqdisho
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان وحا ما أنت لغو قبطي كلان إن دود وذاك أه إن about a round table discussion أه دود وذاكاس وحا سوء أبا أبولي كدقى حقوق الإنسان كه يا أرماها وين كه قولها الشعب كه waxaa looga hadlayey looga hadlayey arrimaha xaquuqul insaanka gaar ahaan tacadiyada ka dhanka ah een, tacadiyada ku saabsan amba ku salaysan galmada een, ay la kulmaan iyo mashaakilaadka ka dhex jira bulshada sidoo kale iyadoo dib loo eegayo amba dib eegid lagu samaynayo caqabadaha hortaagan amba hakiyey hindisa sharciyeedkii dembiyada jinsiga kaas oo muddo dheer yaalay ee, miiska een, muxuha guddoonka baarlamaanka isla markaana aysan weli suurtogelin in maaragtay la hor keeno een, golaha baarlamaanka ee, inkastoo ay qaybintiisu dhacday dhowr bilood ka hor arrinkaas ayaa waxaa laga sameynaya wadatashi halkan waxaa isugu yimid haweenka labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare waxayna halkaas muxuaha lagu soo bandhigay fikrado fikrad wadaag ku salaysan xal uhelidda iyo sidii loo soo bandhigi lahaa buugga intii aanu ku dhex jirnay barnaamijkeenan dood wadaaga ah waxaa lasoo qaatay qodobada saldhigga u ah muxuu ahaa xadgudubyada hadda taagan ee xaquuqul insaanka waxaa aada looga hadlay tacadiyada maalin walba dhaca iyo halka ay ku dhammaadaan waxaa aada looga dhacay looga hadlay maaragtay tacadiyada caruurta ee ku yimaada ee kufsiga ah iyo maaragtay sida weliba cadaalad darrada ka jirta ee deegaanka ka jirta amba dowlad goboleeda ha ahaato amba gobolka dhexdiisa ahaato mashaakilaad iyo faraxmeyn aada u tiro badan aada u baahsan xadgudubyadan ee muxuu ahaa dilalka qorshaysan xadgudubyada maaragtay maalin walba amba bil walba ad arkaysaan oo sanadkiiba amba bishiiba intaasoo qof naa naafoobayaan kuwa barakacayo dalka gudihiisa ku barakacay iyo kuwo kale oo maaragtay afka aan ka hadli karin si arrimahaasi marka looga wada hadlo waxaa la sameeyey maaragtay dibba waxaa loo fiiriyey sharciyadii jiri jiray ilaa lixdankii muxuuha wixii soo baxay iyo maaragtay waxyaabaha ay xeerkeenaan aanu hadda sugayno in maaragtay uu yimaado bannaanka uu yimaado haweenka labada gole ee baarlamaanku waxay isku raaceen in buuggii muxuu ahaa jinsiga ay muqadas tahay in la helo taas daraaddeedna in guddoonka baarlamaanka golaha shacabka lala wadaago xog ku saabsan baahida loo qabo buuggaas isla markaasna laga codsado inuu ajandaha koowaad ee kalfadhiga soo socda la horke la keeno wasiiradda akhrinta koowaad ku samayso sida la wada ogyaha buuggan waxaa muxuu ahaa faragelin amba maaragtay niqaash badan ku sameeyey culummada islaamka waxaanu rajaynaynaa inay culummadu ka warsugto guddiga xaquuqul insaanka iyada oo tixgelinaysa qormooyinka iyo niqaashka ay ka sameeyeen buuggaas marka waxaa aada iyo aada runtii loo qeexay oo maaragtay meesha miiska loo saaray waxay ahayd maaragtay dhibaatooyinka dulmiga ee xadgudubyada ee kordhaya iyo sida aan sharci loogu haynin iyo in sharci loo helo intaasa ugu muhiimsanayd guddi baa laga soo saaray meesha oo guddi farsamo la yidhaahdo oo maaragtay arrintaasiti dabageli doona maaragtay insha allahu tacaalana waxaanu rajaynaynaa inay shaqadu ay halkaa ka sii socon doonto
somali institute for science and arts saadirka meelikiin qoro saantalan qaaday aqoonsal sheelankii weydiyay sidii fadaabta heli somali institute for science and arts baydhowsal she ini laga furo suurtagal nagate sidila fadaayi aha suubinay runtaw somali institute for science and arts sifadiis haato macahad lisaan qaalow saleelado may ku furno somali institute for science and arts aqlag walzuulow always onlang mahaadaa inta keen la tabna aqoonsahay kuweeldhoy sayniska e maadooyinka santiitikaska haykiin safayodeer macahadka somali institute for science and macad lambogyu maalimiintis miraa eh maadooyinkiyo kindhikaayaan lukuwada maqsuudi mugdo ilmigii kookijari miilabtinga wanaha kindhikay masqantaa waa laka shuwe angmoogatoy maahadka
waayahay dhegonsiyalla qayboge inkasta dambe barnaamijka kulunku warsanya isla marayna waliba hawadisan kala hamiin faylan barnaamijka kulunku warsan waa akheeraya waliba farsamaya saaxiibkayga bilaal hilaal cabdirashiraashka boyna hasaari waan sinadirasyahay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba usageega horseedaya guddiga qorsheynta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya usoona walakuweydiiyey wasaaradda qorsheynta xaaladda meeli iyo maraahita haddaba wasiirka markiusa kulamadaasi usa hadhamaadeen ayaa weliba usla hadalay warbaahinta waxaan saaka la kulanay guddiga waxaan usoo bandhignay wareegii koowaad ee qorshaha qaranka iyo waxyaalahan kala soo kulanay meelahaan tagnay gaar ahaan dowlad goboleeda wadanka su-aalo badan iyo xog baan iswadaarsanay aad bay u mahadsan yihiin xildhibaanadu sanataradu runtii waxaan isku dayaynaa oo sii adkayna sii xoojinaynaa in guddiga iyo wasaaraddu ay yeeshaan wada shaqayn dhow maadaama ay wakiilla ka yihiin dowlad goboleedii ka sare waxaa inoogu yimid wasiirka qorshaynta iyo shaqaale uu hogaaminayo iyagoo noogu yimid inay nala wadaagaan xog ku saabsan qorshaha qaranka oo qabyo ah shirkaasaan hadda ka soo baxnay waxa weeye anigu waxaan ka socdaa guddiga muxuu ahaa qorshaynta iyo arrimaha dibadda waxaa ila jooga kolleegiskayga muxuu ahaa shukri iyo cabdisalaan waxaan ku soo dhoweynay muxuu ahaa wasiirka iyo shaqaalihiisa waxayna la wadaageen si fiicanna waa u fahanay eh, hawsha ay wadaan howl culus ayay wadaan runtii allah la garab galo annagana wixii aan ku saa'idi karno eh, ka baarlamaan ahaan ama ka aqalka sare maadaama aan nahay wakiiladii ka fadhiyey muxuu ahaa eh, mas-uulka ka ahaa gobolada in mataqaanaa aan wixii xog aan la wadaagi karna aan la wadaagno ama wixii su-aalaad aan qabno aan weydiino si fiican ayna noogu soo bandhigeen
durdur hareera iyo dhuldog leh dad idduunyaba waa isla wada daneeye daawina saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya hamiinkii daalinay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunakii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maya haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka
waxaan yahay dhugunsiyaalla qayba dambe barnaamijka kulanka warsan isla maraan idaacadda warsan wasiyatiisiyo dhegeysan lama gaartisa mawjadaha gaagaaban ala dila stream guud ahaan abkino dhugunsi kortaan waliba hawada sinkalaa hamiin faylaan khiyaray mas-uuliyiinta shirkadda diyaaradaha ee ku shaqeeya waxajka iyo waliba yubeniyana inay injarna xujay soomaaliyeed oon xajina iyo oona sheegeen inay sanadkan xajka usahaya sanadkan gafay lahaya haddaba madaxda shirkadda diyaaradaha oo inta badan ku shaqeeya saarimaha xajka oo shirjileed iyo qawadeen waliba iyo erena waxba kama jiraan xaaji baaqda ma jiro xaaji jaarada ka waaqata ma jiro xaaji teendho waaye ma jiro xaaji jiif waaye ma jiro xujayda haddii hal boos waaye kan booska haysta ayaa inta seexda ayaa u bannaan inay isku bedelayeen yacni isxalqaanka iyo isdhowridda xujayda ka dhexaysa waxaa waaye xaaji adna labaiyo toban saacadoo seexana labaiyo toban saacadoo seexana marka dhibaato ma jirto saa'ida oo xujayda hadda aan kala kulan wasiirka amar uu bixiyey uu leeyahay inta xaaji bannaanka taagan yahay shaqaalaha iyo baxsada iyo martida kale ee timid xaq uma laha inay teendhada galaan waxaa teendhada xaq u leh xaaji soo xijiyey oo lacag soo baxsaday intuu bannaanka taagan yahay nin aan xaaji ahayn xaq uma leh wixii ka soo hara ayaa teendhada geli kara oo xeroon kara roobka bannaanka uu kula da-ayo dadka shaqaalaha hayo oo teendhada geli lahay baxsadii mas-uuliyiinta dowladda wasiirka laftiisaa wareegaya oo habeenkii toban saac sagaal saac toddoba saac wareegaya mid mid u kor taag- kor istaagaya cabashooyinka xujada dhegaysanaya ee waxaa la odhan karaa runtii xaji soomaali ay soo xajto xajkii ugu quruxda badnaa ee ugu wanaagsanaa ee ugu nidaamsanaa inuu sanadkan dhacay ilaahay fadligii Een, taa runtii ammaanteeda waxaa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala awalan Ee, intaa ka sokowna ee, runtii wasaaradda diinta iyo waqaafta soomaaliya oo ugu horeeya wasiirka wasiirka xigeenka agaasimaha guud iyo runtii ee, guddoomiyaha bicithada sanadkan iyo raggii la shaqaynayay oo dhan oo runtii dadaal fara badan iyo juhdi fara badan iyo ee, runtii ee, dadaal fara badan ku bixiyey oo har iyo habeen runtii ee, dadaalkoodu la arkayo u muuqday oo xujada dhex joogay oo cabashooyinkooda dhegaysanayay Een, habeen walba ee, habeenkii oo dhan ilaa saddexda habeennimo mararka qaarkood ilaa salaada fajarka uu wasiirku dhex taagnaa dadka oo runtii sidii qof shaqaale ah oo shaqaalaha kale la mid ah uu u dhex taagnaa Ee, runtii dadaalkaa faraha badan iyo sharikadihii runtii dhammaantood aad u wada dadaalay waxay keentay inay sanadkan runtii ay noqoto sanad ka duwan sanadadii hore oo xajka ummadda soomaaliyeed koob iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji iyo weliba xujay kale oo kusoo biirtay oo la odhan karo labiyo toban kun oo xaaji inay u xajaan si qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan ku dhow dheer labaatan sano xajkan ka shaqaynayay oo aan ka keeno eh, kenya iyo waddamo kale iyo soomaaliya oo last year aan ka shaqaynayay inta way jireen Een, xajkani wuxuu ahaa xaj aad u qurux badan maasha allah wuuna ka duwanaa kuwii hore waxaana moodaa xajkii ugu fiicnaa aan arkay intii kolley aan garanayo khibraddeeda xajkii ugu fiicnaa inuu ahaa waana uga mahad celinayaa mas-uuliyiinta iyo dowladda soomaaliya ay horeeyaan madaxweyne eh, maxamed cabdulaahi farmaajo iyo eh, xasan cali khayre iyo wasaaradda sheekh nuur iyo gruubkiisa la shaqaynaya bicsada iyo waxaan uga mahad celinaynaa shaqo fiican bay qabteen shaqada ay fiican qabteen ilaahi subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo anugu kulle shaksiyan waxaan aaminsanahay inuu xajku najaxay bijamiici maqaayiis asbaabtana ay ahayd dowladdiioo markii ugu horreysay taqriiban xajka maamulkiisa gacanta ku qabatay oo dadkii ay baqce bilaabeen inay baqaan oo ay ka baqaaneen in lala xisaabtamo oo xisaabtan jiro oo iswaxweydiin caafimaad oo ku dhex yaalla deegaanka xujayda ama guryaha ay degan yihiin kuwaasoo loogu khidmeeyo xujayda waxaa isbitaallada caafimaadka ahaan u galay oo laga qalay cudurro kala duwan ugu yaraan siddeed iyo toban qofood oo lix qofood lagu guulaystay in laga qalo wadnaha haddana isbitaallada dowladda guud ahaan waxaa jiifa labiyo toban qofood oo qaba cudurro kala duwan lalana tacaalayo insha allah halkan ayaa waxaa shir isugu yimid shirkadihii ka shaqaynayay arrimaha xajka iyo wasaaradda iyo cid kasta ay qusaysay si guulahu noogu soo dhammaaday sidaad ogtihiinba ummaddu ay og tahay sanadkan dee xajkii wakhtigii hore wejigii horaa noo soo xirmay haddana caawa waxaa la bilaabayey wejigii labaad oo ah in xajaydii haddana la daadgureeyo mar walba waxaan ka hadalnaa dee xaqiiqooyinka iyo wixii jira waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo wasaaradda diinta iyo cuqaafta waxaan kaloo rabaa inaan uga mahad celiyo shirkada
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maase saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
waayahay dhugunsiyaala guud ahaan waliban taa kaaf meeraha barnaamijka kulunku warsan oo namudan sinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka oo kuwaliba asaaray waan sinidarasi ay dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy intii barnaamijkan barnaamij lama darreedun kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkutawa sidaasiyo hamiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu